bsmi illaahi اraxman اraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslma cla nabiyina muxamadi wcla alih wasxaabihi ajmaciin ama bacdu in sha allahu tacaala maanta oo taariikhdu ay tahay labaatan iyo lix rabiicu lwal kun afar boqol soddon iyo lix waxaan halkan ku akhrin doonaa in sha allahu aljaamicu alkabiir lilimaami tirmidi raximah llahu tacaala oo ka mid ah kutubta lixda ah oo kutubu sita la yiraahdo daraasadii aan wadnayna noqonaya kitaabka saddexaad hore waxaan usoo akhrinay kitaabu sunan lilimaami abi dawuud iyo kitaab saxiix albukhaari lilimaami albukhaari raximah llah kan marka wuxuu noqonayaa akhrinteena kii saddexaad kan wuxuu noqonayaa marka kii saddexaad ooaan akhrino in sha allahu tacaala ilaahana waafajiyey bilowgiisa waxaan ka rajaynaynaa oo aan weydiisanaynaa dhammaadkiisana inuuna waafajiyo innagoo caafiyo iyo khayr ku dhex jirno in sha allahu tacaala marka kitaabka inta aanan muxtawihiisa iyo waxa uu ka koobma aanan gudo gelin waxaa laabudda ah kitaabka faker in laga haysto casharkan maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa waa muqadama laba u qeybsanto altacriifu bilkitaab kitaabka horta hore in aan tacriif ka bixinno shuruuda kitaabka axaadiidta ku jirta kitaabka musalaxaadka kitaabka waxyaabahaas qaybka labaadna wuxuu noqon doonaa in sha allahu tacaala tarjamo yar oo kooban oo imaamka kitaabka alifay aan u tarjamayno darsigan marka waa darsiga ugu muhiimsan labadaas leanna tarjamadu waa iska fududahay iyada qofku waa dul istaagi karaa laakiin weliba kitaabkan tirmidigu waa kitaab musalaxaysu aad u badan yahay musalaxaad badan buu leeyahay qofkii aan fahmin musalaxaadka kitaabkuna inuu fahmo kitaabka markaan dhex galna waa adag tahay marka qofkii qalin iyo buug haysto ama qofkii qalin iyo warqad haysto inuu wax qoro qofka raba inuu kitaabka daraaseeyo u barto inuu xoogaa qoraal iyo wax sameeya aad u fiicnaan lahayd badanaana qofkaas qoraalkiisaas inuu aad isugu aad u tixgeliyo isaga waa la duubaa iyo waxba inuusan itikaalin leanna waqtiyadan dambe duubistu dhibaatada ay keentay waxaa ka mid ah qofkii wax ma akrinaayo waxna ma baran aada uma dadaalayo wuxuu isku hadlaynaa waxa la duubaayo waxaa aada uga fiican marka inaad isku daydaan inaad fahamtaan meeshan inta aan joogno musalaxana dabcan qofku inuu usoo hormaro waa muhim qofkii musalax uusan usoo hormarin waa ku adkaanayaan waxaan laa shaka marka ninkii cilmi dhagood u yimidna ha iska dhagaysto waa soo dhawaanayaa insha allahu qofkii musalaxii iyo daalibcilmi wax ka fahamsanna aad ha u fiiriya marka awalan waxaan ka bilaabaynaa ismulkitaab kitaabka magaciisa kitaabkan aan akhrinayna magaciisa rasmiga muxuu yahay oo alimaamu tirmidi uu ula baxay dhowr magac ayay culimmadu sheegeen laba magac ayaa aad ama saddex magacba aan dhaho ayaa aad ugu cadcad asmaadaasi uguna xoog badan kitaabka in lagu magacaabay ta hore waxa ay tahay aljaamicu alkabiir kitaabka waxaa la yidhaha magaciisa aljaamicu alkabiir sidaana marka aimo badan baa ku magacaabay oo ku magac sheegay in magacaas uu leeyahay kitaabka makhduudaadkiisa la ictimaadayna dabacaadka muxaqaqada ay ictimaadeenna badankeed aljaamicu alkabiir ayaa korka uga yaalay ayb magacaasaana aad u badanoo dhowr dabco saddex dabcaba magacaasay ictimaadeensaan sheegi doonno dabcadan taasiilka iyo dabcada shucayb arnaa-uud oo arisaala alcaalamiya iyo daar asidiiq saddexdaa dabcaba waxay ictimaadeen magaca ay ka dhigeen rajaxeen aljaamicu alkabiir nusakha ay ictimaadeen baana sidaas u badnayd magaca labaad ee kitaabka loo sheegay waxa uu yahay aljaamic bis kitaabka waxaa la yidhaha kitaab aljaamic lilimaami tirmidi waxaa sidaa ku magacaabay alxaafid ibnu nuqda qaadi ciyaad ibnu jamaaca abulxajaaj ilmizi ibni makuula abu nasr ibni makuula imaamu dahabi ibnu kathiir ibnu xajar aimada tirada badanna kitaabka waxay ku magacaabeen aljaamic marka kitaab uljaamic marka la yihaaho waa kan tirmidi ayib hadhow marka jaamican iyo kitaabka waxa ku jiro calaaqada ka dhexayso mowduuculkitaab markaan ka hadlayno iyaad ogaan doontaa aljaamic waxaa la yidhaha leanna erey kasta oo kutubulxadiid lagu sheego waa musalax macnowna uga taagan yahay culamaaulxadiid agtooda in la fahmana muhim ay tahay marka aljaamic markay leeyihiin macnow ka taagan yahay macnihiisa marka mowduuculkitaabka ayaan ku sheegaynaa insha allah waxaa kaloo asmaadiisa kamida aljaamicu saxiix aljaamicu saxiix xaakim iyo khatiibu lbaqdaadi ayaa ku magacaabeen laakiin waa lala niqaashay oo ibnu salaax arrinkaa waa diiday muqadamada waxa uuna yidhi wahada tasaahulun tirmidiga in lagu magacaabo aljaamicu saxiix tasaahul baa ku jiro kitaabkan axaadiid aan saxiix ahayn ayaa ku jirto ayuu leeyahay oo imaamu tirmidi isaga laftiisaba uu caddeeyey waxaa asmaadiisa kamida sidoo kale kitaabu sunan asunan ama sunanu tirmidi isaguna aada ugu caanbaxay abu yacla alkhaliili iyo keyrkiisa ku magacaabay in badanna dadku waa u yaqaanaan asmaadiisa waxaa kaloo ugu dambayntii kamida aljaamicu almukhtasar min asunani can rasuuli illahi sal l salam wamacrifatu asaxiixi walmacluuli wamaa calayhi alcamalu sidaana ibnu khayr ayaa fihrasadiisa ugu magacaabay kitaabka abuuqudana magacaas oo ragga wax taxqiijiya ka midana magacaas ayuu isagu aad u taswiibiye o soo dhoweeyey khulaasat lqowl marka kitaabka aljaamic waa lagu magacaabay aljaamic alkabiir waa lagu magacaabay aljaamic asaxiix waa lagu magacaabay sunan tirmidi waa lagu magacaabay aljaamic lmukhtasarna waa lagu magacaabay ilaa aakhirihi marka aljaamic lkabiirkaasaana nusakh u badan yihiin ayb mowduucu lkitaab arrinka kale waxa uu yahay mowduucu lkitaab kitaabkan aan daraasayn rabno muxuu ku saabsan yahay mowduuciisa mowduuca kitaabku dabcan xadiidka nebigu calaaqa la leeyahay kuna saabsan yahay sala allahu calayhi wasalam ee mowduuciisana waxaa laga dheehan karaa magaca mar haddii la yidhi aljaamicu lkabiir culamaa lxadiid aljaamic waxay u yaqaanaan kitaabka kulansaday funuun badan oo xadiidka ka mid ah sida kitaabku haddii uu leeyahay caqaa'id uu leeyahay tafsiir almanaaqib walfadaa'il uu leeyahay axkaam haddii uu leeyahay yacnii kitaabka axaadiisu alaxkaam fadaa'ishi aadaabti manaaqibta saxaabada ee tafsiir caqaa'id waxaasoo dhan haddii uu kitaabku leeyahay marka uu sidaa yahay bay waxay u yaqaanaan aljaamic walidalika kitaabkii hadda noo soo dambeeyey alimaamu albukhaari kitaabkiisu wuxuu ahaa jaamic lianna tafsiiruu lahaa caqaa'iduu lahaa aadaabuu lahaa wuxuu lahaa axaadiiulaxkaam ayuu lahaa wahaakada ayb kanna marka waa la mido intii oo kale isaguna uu leeyahay kitaabkan yani tirmidiga kitaabu tafsiir buu leeyahay kitaabuladab buu leeyahay manaaqib buu leeyahay walfadaa'il wuxuu leeyahay axaadiiulaxkaam oo abwaabta dahaara intuu ka bilaabo ilaa axkaamta inta ugu dambayso wahaakada mar haddii marka jaamic la yidhi waa kitaab waxaasoo dhan ka koobma marka magacu iyo mowduucu waa ismudaabaqaynayaan marka mowduuca iyo magacu waa ismudaabaqaynayaan waana isdaboolayan ayib marka waxaa iyadana sidoo kale kitaabku marka jaamic sidaasuu ku yahay mowduucyadaasuuna ka warramaya abwaab ayuu u qeybiyey baab kastana xadiis buu ku keenay marka aan ka hadlayno qaabka uu kitaabku u samaysan yahan waxyaabahaas ku sheegaynaa insha allah mowduuca saddexaad aan rabna inaan ka hadalno waxay tahay cinaayat alculamaai bilkitaab yacni culimmada danayntooda ama isku kalifaadda ay isku kalifeen kitaabkan daryeelka gaarka oo ay siiyeen kitaabkan marka sidaa markaan leenahayn waxaan ujeednaa kutubta kitaabkan u khidmaynayso inaan ogaano lan ardaygu markuu rabo kitaabka inuu fahmo kutubta u khidmaynayso inuu yaqaano si ishkaal markuu ku yimaado oo ugu laabto shuruuxda kitaabkan waxaa ugu horeeyey culimmadu siday intay sheegaan caaridat laxwadi oo iska leeyahay abubakr ibn اlcarabi raximah اllah waxaa la yidhaha caaridat laxwadi marka waa sharax iska kooban axaadiidta qaarna damaba sharxaayo wixii ishkaali ama u ku jiro ama adag iyo waxbuu sharxaa marka waa sharxii ka ugu horeeyo kaas weeyaan caaridat laxwadiy oo abubakr ibn lcarabi uu leeyahay ibnulcarabina waa macruuf axkaamu lqur'aanka ninka iskale qabaska oo muwadaa sharxiisa ninka iskale weyaan kutub badan uu leeyahay ayb aimada maalikiyaduna ka mid ahaa xadiid iyo luqa iyona waa jamciyey kitaabka labaad ee u khidmeeyey tirmidigu waxa uu yahay annafxu shadiyu annafxu shadiy tirmidigu sharxaa waxaa iskale ibnu sayid innaas alyacmuri abulfatxi alyacmuri ibnu sayid innaas ayaa iskale ma dhammaystirin laakiin nasiib daro boqol xadiid meelaha ma dhamma xataa waxa uu sharxay dariiqada uu ku socdayna waxay ahayd dariiqa xadiidi ah oo wuxuu aad ugu dadaalaya axaadiidta takhriijkooda kuwa oo wafilbaabi uu leeyahayna inuu aad u takhriijiyo iyo meelaha ay ku jiraan aad buu ugu tawasucaa isaga marka ma dhammaystirin wax yaruu kaga tegay afar mujalad isagoo uu daabacan yahay kitaabkaas waana aad buu hadalka u badiyey fawaa'id badan baana ku jirto laakiin ma badna inta uu sharxay waxaa dhammaystiray oo isku dayay inuu dhammaystiro alxaafid alciraaqi shaykhu alxaafid ibnu xajar sheekhiisa isagana ma dhammaystirin meelo dhexu uga tegay sharaxa afaraad kitaabka waxaa isku dayey sidoo kale inuu sharxo oo ama sharxayba dhammeeyey alxaafid ibnu rajab alxaafid ibnu rajab alxambali raximahu llah oo nafaska aad nafas dawiil abuu leeyahay sharaxa uu leeyahay bukhaarigana qeyb buu ka sharxay ilaa janaa-iska tirmidiga marka isagu wou sharxay waana dhammaystiray weliba laakiin nasiib daro fitnadii tataarta shaam markay soo galeen ayaa kitaabkaas kutubtii la gubay ama la baabi'iyey buu galay keliya waxaa ka badbaaday sharxu cilali tirmidiga kitaabkan hadda aa aragtaanoo sharxu cilali tirmidiga cilalku waa qeybta dambe oo tirmidigu markuu dhammeeyey kitaabkiisu ayuu wuxuu qoray cilal cilalu sagiira la yidhaha cilalu sagiirkaas intii uu ku sharxay ayaa taalla maanta intii kale kitaabka uu soo sharxayna waa la waayey oo fitnadaasaa kitaabkaasi uu ku agoontoobay maxaa yeeley culimmaduna waxay dhahaan hadduu ibnu rajab sharxiisa haddii la heli lahaa shuruux badanba looma baahdeenba leanna nafaskiisu waa dheer yahay wuxuu jamciyey fiqhi iyo xadiid labadaba ayb iyo aqwaashii salafkana aada u yaqaanay sharaxa kale waxa uu yahay quutu lmuqtadii calaa jaamici tirmidi waa xaashiyo suyuudiya iska leh quut lmuqtadii calaa jaamici tirmidi lilimaam suyuuti isaga waa mabuuc laakiin waa sharax gaaban oo xaashiyo camal iska ah kitaabka kale sharxay alcarfu shadiyu waa sharax imlaa uu yeeriyey moxamed anwar shaah alkashmiiri culimmadii xanafiyadoo hindiya joogtay buu ka mid ahaa cilmiga xadiidka waa yaqaanay isagu marka wuxuu leeyahy alcarfu shadiy waana daabacan yahay sharaxiisa sharaxaas waxaa ku dhinac daabacan xaashiyo uu leeyahay asahaanfuuri sahaanfuurigana waa badlulmajhuudka sheekha iskale abu daawuudka sharxay marka alcarfu shadiy iyo xaashiyada sahaanfuuriga waa isku daabacan yihiin ayb aadna waxaa aad cinaayo badan u siiyo culammada hindiya ayb waxaa ka mida kutubta sharaxday tuxfat laxwadi liabilculaa almubaarak fuuri isagana marka sharaxa hadda aada loo fiirfiiriyaba waa isaga tuxfat laxwadiga dabco qadiimoo hindiye abuu lahaa jiray haddana waxaa sidoo kale dabcaad kaleo tijaariya iska jiri jiray qoladan marka risaala muasasatu risaala qoladan naashiruun ayaa iyaga daabacay kitaabkan tuxfaha tuxfatulaxwadiga iyaga laftoodana dabcadii hindiyada qadiimkaunbay iska ictimaadeen waa iska roontahay marka tuxfahaasi marka sharax fiican buu waxbuu soo kokoobay ibnu xajaru badanaa wax kasoo naqliyaa nawowi iyo shawkani iyo buu aad ugu dal wax kasoo guurguuriyaa waa iska sharax yacni aada u fiican kutubta u khidmaysay waxaa ka mida tirmidiga mukhtasaru laxkaam kitaabka la yihaaha mukhtasaru laxkaamku marka waa mustakhraj waa mustakhraj calaa jaamici tirmidi de mustakhrajna musalaxa ayaa lagu soo bartaa mustakhrajku marka macnihiisu waxay tahay axaadiidtii tirmidi ayuu isaga sanadkiisi ku warinay axaadiidtii sunanka ku jirtay ayuu sanadkiisii ku warinayaa isaga marka maxay faa-iido leedahay waxay faa-iido leedahay ziyaadaaduu keenayaa mararka qaar cilal cilo haddii ay tirmidiga dhexdiisa ay ku sugan tahay wuu ka leexanayaa wuxuu isku dayayaa riwaayada nadiifka inuu keeno adu wixii mustakhrajaad fawaa-idkooda lagu yaqaanay baa laga helaa marka ardayga daraasaynaya iyo qofka daraasaynaya wuxuu u baahan yahay waa u baahan yahay kitaabkan isaga ilaa marka dhowr toddoba ama lix mujalad isagoo abuu madbuuc yahay midkan waxaa la yidhaha mukhtasaru laxkaam lituusi waa mustakhraj calaa jaamici tirmidi ayb kutubta ka hadashay qaabka uu ku socdo tirmidiga oo kutubulkhatmina ilaa saddex kitaab ayaa waxaa laga alifay khatmu jaamici tirmidi waxaa ka mida khatmu ljaamic cabdallah bin salim albasri waxaa ka mida khatmu ljaamic cabdulxayi alkatani waxaa ka mida allafdu naafic fi khatmi kitaabi tirmidiyi ljaamic lisakhaawi kutubtaa khatmigana faa'iidadooda waxay tahay mowduucan hadda aan ka hadlayno annaga oo aan soo hormarinay ayay ayagu qoraan marka kitaabkiibuu madkhalkaa siina kutubta loogu khidmeeyey tirmidiga waxaa ka mid a sheekh alalbani raximahullah isagana wuxuu sameeyey axaadiidta saxiixa iyo daciifka iyo ayuu kala saarsaaray amase yacnii axaadiidta waa takhriijiyey takhriij yacni mukhtasar ah oo xadiidkii uu saxiix ama daciif intuu dhaho hadhow marka meeshii uu ku ixaaleynayo marka meelihii uu uga sii hadlay iyada lafteeda marka khidmo aada u weyn waaye waxaa kaloo ka mida kutubta tirmidiga ka waranto kitaab uu leeyahay nuuruddiin citr waa nool yahay ogaalkayga waa culimmadii suuriya xadiidtu aad uga yani cilmulxadiidku aad u yaqaanaa wuxuu alifay kitaab la yidhaha alimaamu اtirmidiyu wاlmuwaasanatu bayna jaamicihi wa bayna الصaxiixayn waa kitaabka yani qoladan xataa daaru ta'siilku macluumaadkan ay hore ku dhigeen dhanba meeshay ka keeneen nuuridiin citrigaas marka kitaabkaasna waa mabuuc waa daabacanya internetkana waa laga qaadan karaa waxaa la yidhaha alimaamu tirmidiyu wاlmuwaasanatu bayna jaamicihi wa bayna asaxiixayn waa risaalo waaye marka wuxuu uga hadlayaa kitaabkan iyo saxiixaynka ayuu muwaasano ku sameynaa aad marka musalaxaadka iyo wuxuu ka hadlaa marka musalaxaadka tirmidiga iyo axaadiidtiisa iyo waa kitaabka aad u iftiimiyey runtii ayb kuwaasna marka waa cinaayadii ay culummada qadiiman waxadiian ay siiyeen jaamicu tirmidi manhajuhu fi lkitaab ta kale marka waxay tahay manhajka uu qaaday alimaamu tirmidi kitaabkan yani dhexdiisa manhajka marka waxaan ka bilaabaynaa awalan shuruuda kitaabka ayb kitaabka dabcan markau kitaab alifayo qofku yani shuruud uu kitaabkii ku socdo ayuu yeelanayaa ayb marka shuruudulkitaab maxay tahay yacni kitaabkan tirmidiga shuruudda aan ka filayno axaadiidtiisu inay waafaqdo ama ay buuxisaa maxay tahay alimaam abulfadl moxamed bnu taahir almaqdisi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha shuruud laima shuruud laima sita lixdan imaam shuruudooda ayuu ka hadlaa halna horta ogaada al-aima sita ma iyagu ma aynan dhihin kitaabadeenna shuruudaasaan u degsannay waxaa laga yaabaa abu daawuud xoogaa inuu kaga hadlay risaaladiisa muslimna muqadamada oo wax ku sheeg sheegay afarta kale wax shuruud ah oo ay sheegeen oo ay yidhaahdeen kitaabkeenu shuruud hiblaayu ku soconaa ma leh laakiin culummadu markay fiiriyeen oy akhriyeen oy dhuuxeen qaabka ay wax u tacaliiqinayaan iyo qaabkay uga hadlayaan markay aad u fiiriyeen ayay waxay alifeen ama ay ka hadleen mid kastaa shuruudiisa marka alimaam abulfadl moxamed ibnu aahir almaqdisi risaaladiisaas shuruud lama sita wuxuu ku yidhi wa amaa abuu ciisa tirmidiyu abuu ciisa tirmidi fakitaabuhu waxdahu calaa arbacati aqsaam imaamu tirmidi kitaabkiisu afar qayb waayuu yidhi kitaabka tirmidi afar qayb buu ka koobmaa buu ku leeyahay qismun saxiixun maqtuucun bihi qayb waa saxiix maqtuucun bihi saxiix inay tahayna waa la goynaya shaki kuma jiro wa huwa maa waafaqa fiihi albukhaariya wa musliman waa qeybka uu bukhaari iyo muslim ku waafaqay yani kitaabka waxaa ku jirta axaadiis bukhaari muslim ay wariyeen qeybkaas marka waa qismun saxiixun maqtuucun bihi waa qismun saxiixun maqtuucun bihi qeybka labaadna waxa uu yahay wuxuu yidhi wa qismun calaa shardi halaaati qismina waxaa weeyaan shardigii wuxuu ku socdaa saddexdii imaam calaa shardi alaaa marka waa aimada saddexda uu sheega waa bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud oo isaga ka horeeya marka qeybna wuxuu iska raacayaa shuruudii bukhaari muslim abu daawuud ayb qaybka labaadna marka waa qaybkaas wa qismun calaa shardi halaaati duunahumaa kamaa bayanaa laakiinna waana ka hooseeyaa wixii ay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen oo mutafaqiina ma gaarayo ayb qaybka saddexaad wuxuu yidhi wa qismun akhrajahu lididiyati wa qismun akhrajahu lididiyati wa abaana can cilatihi waa qaybka saddexaad waa qayb oo usoo saarayba lididiyati didnimo marka lididiya maxaa laga wadaana waa qayb uu soo aroorinayo isagana sixadeeda ma goynayo waa saxiix ma dhahayo bal waxaa laga yaabaa waa cilaynayaaba waa qayb oo u keenayo lacalla waxaa laga yaabaa mukhaalifa xujaystay oo daliil ka dhigtay isaga marka wuxuu u keenay inuu ku tuso xadiidkan mukhaalif ayuu xujo u yahay laakiin waa daciifuu rabaa inuu dhaho wuxuu u keenay marka waa qayb oo u keensaday inuu radiyaba ee inuu ciladeeda caddeeyo oo meeshaba yacnii inaanay xujo noqon karin qayb inuu rabo inuu sheego ay tahay lididiya marka macnaheedu saas isaga xujo uma aha waxay xujo u tahay muqaabilkiisa ama qof mukhaalifay xujo u tahay wuxuu rabaa marka inuu ku yidhaaho ninkaas mukhaalifkaana xujadiisu xadiidkan waaye laakiin waa daciif inuu dhaho rabaa soo fuqahada mararka qaar ma keenaan adilo iyaga mukhaalifkooda daliilkiisa intay keenaan bay haddana ka hadlaan soo maha sidaas oo kale waa midaana waana midka aad ku arkayso mararka qaar inuu inta soo arooriya haddana waa daciif uu dhahayo qofaa laga yaabaa inuu is yiraahdo xadiidku hadduu daciif yahay muxuu keenay tirmidi waa yaabe ee jawaabtu waxay tahay wuxuu u keenay mukhaalifka xujadiisa inuu ku tuso saad u ogaatid marka inay ama dacfigeeda inuu saa ku caddeeyo ishkaalkii ku geli lahaa inuu kaa saarou rabaa ama waxaa la dhihi karaa isagaba ma shardisanin saxiix keliya inuu soo arooriyo sida bukhaari iyo muslim ma unan shardisanin ayb marka qismiga saddexaadna waa maxay waa qismun akhrajahu lididiyati wuxuu u keenay marka didnimo oo isaga waa qole kasoo horjeeda ama uunan waafaqsanayn yani say waxu qaadatay ayaa qabto xadiidkay xujaysteen xadiidkana dacfigiisiibuu marka wa abaana can cilatihi ciladiisana waa caddeeye meel cidlaa kagama tegin wa qismun raabicun qayb afaraad waa qaybta u dambayso abaana huwa canhu isagaa caddeeyey qaybtan afaraad isagaaba sheegayba inuu keenayo waa maxayna kitaabka aakhirkiisa wuxuu ku yidhi maa akhrajtu fi kitaabii ilaa xadiidan qad camila bihi bacdu lfuqahaa meesha shardi baa laga qaadanaa ogaa wuxuu yidhi kitaabkaygan ma aanan ku soo saarin dhexdiisa ilaa xadiid fuqahada qaarkood ay isticmaaleen maahani yacni wuxuu ku leeyahay aniga xadiid laga wada tegey oo a'immadoo dhan ay ka tageen meeshaan kuma qorin uu ku leeyahay xadiidka aan kitaabkan ku qoray laasim uun xataa hadduu daciif yahay imaam unbaa isticmaalay walidaalika marka axaadiidta qaar waxaa jiro culummadu ay ku ijmaacaan tarkigood in laga tago kuwaas marka waxaa la dhahayaa marka hadhow waa mansuuqa la leeyahay waxyaabaha marka isaga qeybka afaraad marka waxay tahay shuruuddiisa waxaa ka mida inuu keeno xadiidka uu keenayo waa xadiid qof un uu ku tegey oo a'imadii isaga ka horreysay qof un uu ku tegey muxuu iska ilaalinayaa marka xadiid qof ku tegeyba aanu jirin ma keenayo isaga marka afartaa qaybooduu ka dhigay marka ibnu daahir raximahullah marka shuruudulkitaab waa kaa marka marka kitaabka shuruuddiisa ka mid maahan waxa uu keenayo dhan inay wada saxiix yihiin qasab maaha manhajkiisa kale oon kitaabka dhexdiisa aan ku arkayno waxaa ugu horeeyo xadiidka sanad uu ku keena yarwi alxadiida bisanadihi isaga sanadkiisuu ku keena markuu xadiidkaa sanadkiisa keeno matnigiina keeno ayaa laga yaabaa kadib gadaal wuxuu ka dhahayaa wafi lbaabi can fulaan wa fulaan saxaabo kaleu sheegaya mutaabacaadkiisiibuu dib gadaal ka keenayaa isaga oo biikhtisaar xadiidka markuu keeno kadib wuxuu dhahayaa wafi lbaabi baabkan waxaa ku sugan can abi hurayra can anas can kada dariiqadaas marka waa ku badan tahay waxaa kaloo manhajkiisa ka mida asaaniidda inuu isku dayo duruqda inuu keeno xadiidka duruqdiisa inuu wada keeno siyaabaha uu ku keenayana mararka qaar waxay tahay bitaxwiil taxwiilka waa taqaanaan oo intuu sanadkii keena marka hore ayuu wuxuu dhahay meel ku joojiyo ayuu haddana xaa taxwiil sanadkiibuu wareejinayaa haddana sanad labaaduu keenaya marka taxwiilkaasi macnihiisu waxay tahay waa duruqulxadiid ogow mararka qaarna wuxuu isticmaalayaa duruqdii xadiidkuu keenayaa bilcadfi oo wuxuu dhahaya xadaanii qutaybatu wa caliy bnu xujirin wa abu bakr bnu abi shayba ja marka xadiidkaasi saddex dariiq saddex sheekho ile u haystaay ayb wuxuu isticmaalayaa imaamu tirmidi dariiqat likhtisaar axaadiidta waa soo gaabinaya oo mararka qaar waxaa arkaysaa meesha uu ka rabo ayuu keenayaa markaasuu dhahayaa wa fi lxadiidi qisatun qisadiina dan uma gelayo waa ka tegaya waa dariiqa ikhtisaarkiina marka wuu isticmaalaya ayib waxaa kaloo manhajkiisa isagu kuma badna takraarka axaadiidta in la soo celceliyey iyo kuma badna laakiin axaadiid uu kusoo celceliyeyna waa jirtaa saana uma sii badna mubaarak fuuriga tuxfatulaxwadiga muqadamada waa qoraya axaadiidta mukararka iyo abwaab uu kusoo celiyey waa jiraan laakiin ma badna ayb axaadiidta mucallaqa ah bukhaariga waxaan kusoo marnay mucallaqaad aad u tiro badan isagu mucallaqaad badan ma leh tirmidigu laakiin waa leeyahay meelaheeda markaan gaarnaana ku baraarujinaynaa insha allahu tacaala waa ku yartahay sida muslimba mucallaqaadku ugu yaryihiin ayay ugu yartahay isagana muslim ilaa afar iyo toban xadiid meelahaas waa mucallaqaadkiisa mawquufaadka imaamu tirmidi ka waran marka mawquufaadkiisu aaday u badan yihiin waxa badinaayana waxaa ka mid a caadadiisa waxay tahay markuu baab ka tarjamo xadiidka keeno wa filbaabi can fulaan wafulaan wafulaan yiraahdo ayuu haddana wuxuu dhahayaa xadiidkan yani walcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi ahlucilmiga sidaanay ku tageen minhum wuxuu sheegayaa abu bakrin cumar waxbuu sheegaya marka meeshaas marka aqwaal iyo waxbuu ku keenkeenaya aqwaashan marka uu fuqahada u tiirinayaba waa iska mawquufaad iyo maqduucaad ayib intaas marka waxaa weeyaan isaga yacnii manhajka uu marayo kitaabka uu marayo shuruudii iyo manhajkii baan sheegnay axaadiidtiisa aclaa maa cinda tirmidiyi alimaamu tirmidi axaadiidta ku dhex jirto sanadka ugu caalisan wuxuu noqonayaa waa hulaai bukhaari wuxuu ahaa hulaaiyaaduu lahaa hulaaiyaadkiisuna koob iyo labaatan laba iyo labaatan xadiid meelahaasay ahaayeen tirmidigu hulaaiyaad xadii hal xadiid oo thulaati ah buu leeyahay bes hal xadiid oo thulaati ah buu leeyahay isagaas ayaana ugu dheer oo isagaas ayaana ugu caalisan baan ujeeda waana xadiid kitaabulfitan ku imaan doono oo nebiga sal ll slam oo anas uu warinayo rasuulkana uu ka tegayo saddex qof marka thulaati waxaa laga wadaa rasuulka iyo tirmidi saddex qofaa udhexaynaysa sheekhiisa shaykhu shaykhihii kadib saxaabi waaye xadiidka ugu caalisan kaas waa marka uu leeyahay rubaaciyaadkiisuna xoogaa waaye dabcan khumaasiyaadkana waa u badan yahay musalaxaadka kitaabka marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay kitaabka musalaxaadkiisa oo marna aan kaa haraynin mar walba kuu imaanaya dhowr musalax buu kitaabku leeyahay musalaxaadkiisa waxaa ka mida wuxuu leeyahay maalan hariib xadiid buu keenaya xadiidku markuu dhammeeyaba wuxuu leeyahay hada xadiidun hariib hariib marka isagaa sharxay wuxuu ka wado oo wuxuu yidhi wamaa dakarna fi hada alkitaabi xadiidun hariibun waxaan ku dhahnay faina ahla alxadiidi yastaqribuuna alxadiida limacaanin haddii aan hariib ku dhaho wuxuu yidhi waa hariib cinda ahli lxadiid hariib cinda ahli lxadiid ahlu xadiidkuna xadiidku markay hariib ku magacaabayaan macaani bay ugu magacaabaan waxaa ka mida buu yidhi ruba xadiidin yakunu hariiban laa yurwa ila min wajhin waaxid xadiid waxaa laga yaabaa hariib inuu yahay hal sanad bis uu leeyahay ayb xadiid sidaas waay wa ruba xadiidin inamaa yustagrabu liziyaadatin takunu fi lxadiid mararka qaarna xadiidkii hariib ayaan dhahayaa ayuu noqonayaa waa ziyaado ku jirta darteedu hariib leeyahay bis ziyaadadaasaa hariib ah amaa xadiidka intiisa kale asaluu leeyahay marka wuxuu ku leeyahay waruba xadiiin inamaa yustagrabu liziyaadatin takunu fi lxadiid markaasoo kale hariib buu ku dhahaya qaraabaduna waxay ku dhaceen ziyaadada bis wax kale ku dhici mayso laa asla lxadiid kuma dhacayso markaasuu kasii hadlo wuxuu yihi wainamaa tasixu ziyaadadu waa ansaxaysaa ida kaanat iziyaadatu miman yuctamadu calaa xifdihi haddii ziyaadada nin xaafido imaama ou keenay waa ansaxaysaa meeshaasna manhaj kaloona fahamsiinayo tirmidi xadiidka uu gariib dhahaayo macnaheedu daciif maaha lan isagaa halkan wuxuu leeyahay inay ansaxdaa laga yaabaa ziyaadadii hariibna waa ku tilmaamaya marka hariib iyo daciif isma laha saa u garan waruba xadiiin yurwa min wjuhin kaiira mararka qaar waxaa laga yaabaa xadiidka in wejiyaal badan lagu wariyo wainamaa yustagrabu lixaali lisnaad xadiidku dad badanaa wariyey laakiin isnaad mucayana hariib ah kuwii kale si uga duwan hariib buu dhahayaa markaas ayb lafdigan marka hariib macnaheedu daciif maaha marka saa garo marka hariib la leeyahayna waxaa suuragal noqon karto ziyaado inuu hariib ku yahay aslulxadiid inuu hariib yahay baa dhici karto suuragal noqon karto waxaa kaloo suuragal noqon karo xadiidku inaanu hariib ahayn sidiisa kale laakiin maalan xadiidkii wuxuu min xadiidi abi hurayra u caan ku yahay ninbaa marka xadiidka wuxuu ka wariyey min xadiidi anas hariib waayaa la dhahayaa marka waa fardi binisbati ilaa hada lisnaad waxaa kaloo aad ugu caan baxay tirmidi xasanun saxiix aad waxaa ugu soo noqon hada xadiidun xasanun saxiix xasan iyo saxiix buu jamcina musalaxa taas aad looga hadlay oo marka wuxuu ka wadaa xasanun ow saxiixun xasan waaye ama waa saxiix marka sidaa uu dhahaya taraduda ku jira marka xadiidkan sanadkiisa ninka ku jiraa ma gaaray dabdi oo taam ama helay oo rijaashii saxiixa ma gaaray mase ma gaarin yuu ku shakisan yahay amase waxaa laga yaabaa xadiidku inuu laba sanad leeyahay midna xasan yahay midna saxiix yahay xasanun saxiix marka wuxuu ka wadaa xasanun wa saxiixun mararka qaarna waxaa laga yaabaa xasanun saxiix sida ibnu daqiiq ilciid uu yiraahdo in laga wado xasanun bal saxiixun lanna xadiidku haddii uu darajatu saxiix qaatay darajatulxasanna waa haystaa soo maaha lanna daraja alculyaa waxay koobsanaysaa xawat darajat addunya oo qofku hadda maalan hadduu qur-aankao dhan xafidsan yahay shan jusna waa hayaa sooma shan jusna waa xafidsan yahay soo maa marka darajadii hoosena waa haystaa mid ka badanna waa hayaa waay ninkan marka xasanun saxiix markuu leeyahy xadiidkani waa saxiix marka xasanna waa soo dhaafay waay ogaaw marka labadii lafdi buu keenaya xasanun bal saxiix ayb musalaxa saddexaadee naga nagu badnaan doona waxaa weyan xasanun gariib waana musalaxa ugu ishkaalka badan sunanu tirmidiga xasanun hariib ishkaalkuna meeshuu ka imaanaya waxay tahay imaamu tirmidi wuxuu tacriifiyey xadiidka xasanka cilalkuu ku tacriifiyey kitaabka aakhirkiisa markuu tacriifinayo wuxuu yidhi xasan waxaan ka wadaa xadiidka ku yimaado owjuh badan raawi aad daciif u ana uunan ku jirin raawi mutaham ana uunan ku jirin oo dacfigiisu uu iska dhow yahay yani wuxuu ka wadaa haddii xadiidku duruq badan ku yimaado isnaadkiisuna uunan aad u darnaynoo nin dad oo dacfigoodu uu dhow yahay ay warinayaan dacfigaasi waa iskabayaa waana xasanun ligayrihi kii la dhihi jiray marka wuxuu leeyahy imaamu tirmidi xasan waxaan ka wadaa aniga xadiidka duruq badan ku yimaado mid mid marka loo fiiriyana dacfi uu jiraayo laakiin marka laysku kabo xasan ay noqonayaan isaga marka sidaasu xasanka ku tacriifiyey kitaabkiisa hariibunna waa daba dhigay marka markuu sidaa u tacriifiya hariibnimada dhibaatay keenay marka ishkaalay la imaana lianna hariib waa fardi soo maahan halkanna wuxuu ku yidhi xadiidka xasan aan dhahaa waa xadiid ka imaanayo min awjuhin mukhtalifa awjuh haddii la sheegay qaraabo xaggay ka imaanay marka hariib waa xadiid hal dariiq bis leh awjuhna waa duruq badan waay marka see loo jamcina marka xasanun hariibun labadan kelmad marka ishkaalkaas marka ibnu xajara aad u daaweeyey wuxuuna ku daaweeyey uu yidhi tirmidigu marka uu xasan ka tacriifinayo sida tacriifkan uu hadda sheegay waa marka uu yiraahdo xasanun bis waxna uusan raacinin ogow marka haddii uu yidhaa hada xadiiun xasan xasanun ligayrihi uu ka wadaa waa markuuna wax kale ku darin saxiixna kuma darin hariibna kuma darin waxba kuma darin haddii laakiin uu ku daro wax kale uu yidhaa xasanun hariib isaga maba tacriifin inuu yidhi kaas marka ishkaalkii marka meeshaasu ku tegay marka uu leeyahay xadiidka xasanka ah waa inuu owjuh badan ku yimaado oo dacfigoodu uunan darnayn waa marka uu xasan keliya yahay xasan bisuu tacriifiye xasanun hariibun iyoma tacriifinin binaan calaa dalika marka markuu yidhaahdo xasanun hariib xasanku horta wuxuu ka wadaa xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi kama wado xasanun lidaatihi buu ka wadaa xasanun lidaatihi iyo qaraabana waa isqaadan karaan ayib xoogaa marka musalaxa iyana qofkii nushatu nadarkuuna warkan ku sheegay ibnu xajar ardaygiisa biqaacina sidoo kale waa laga uu sheegaa sida ugu fiican marka taas weeyaan macaani kalena waa lagu sheegaa taasaan ku gaabsanayna si marka aynan noola dheeraanin ayb xasanun hariib marka marka uu yidhaahdo xasanku waa lidaatihi ligayrihi maa awjuh badan wax ka imaanaya ma ah saa darteed markuu leeyahay xasanun hariibun sax waay marka waa xadiid xasanun lidaatihi ah hal sanad oo sidiisa xasan oo ah ku yimaado xasanun lidaatigana dawaa kii uu dhihi jiray fain khafa dabdu falxasanu lidaatihi kii udhihi jira waa xadiid shuruudii saxiixa aqbalay laakiin dabdigu dabdigii rijaalu saxiix aan gaaraynin waaya marka xasanun lidaatihi waaye hariibunna waa hal sanaduu ku yimid waay mararka qaarna waxuu raacinayaa laa nacrifuhu ila min hada alwajhi waayahay istilaaxaadkii marka xasanun hariibna halkaa uga bax waxyaabaha uu la imaanaya waxaa ka mid a mararka qaar rijaasha sanadka ku jirta ayuu jarxiiyo tacdiilkooda sheegaa waxaana soo maraysa marka uu leeyahay shaykhun laysa bidaka fulaan bnu fulaan wa huwa shaykhun laysa bidaka buu leeyahay shaykhun marka culamaa ulxadiid waxay u yaqaanaan qofka marka shaykhun bis la yidhaah maraatibta tacdiilkay ugu jirta iyaga shaykhun maahan jarxi maaha waa tacdiil waa adnaa darajati tacdiil ayaa shaykhun iska ah marka hadday tacdiil tahay shaykhun laysa bidaaka iyo tacdiil say isu qaadanayan marka waa ishkaal waa marka in la yidhaahdo shaykhunta tirmidi kama wado sida ay culamaaulxadiid u isticmaalaan ee wuxuu ka wadaa shaykhun macnihii iska luqada ahaa yani wuxuu ka wadaa shaykhun ay shaykhun kabiirun galaba calayhi nisyaan laysa bidaka almaqaam alladii yuuhaqu bihi waana sida uu iibi uu sheegay marka haddaan aragno shaykhun laysa bidaka wa jarxi waxaa ka mida musalaxaadkiisa wuxuu dhahayaa hada xadiiun hariibun isnaadan mararka qaar waxba xasan isagoon dhihin hariibun isnaadan buu leeyahay marka hariibun isnaadan markuu leeyahay wuxuu ka ixtiraazay awalan hariibun matnan ayuu ka ixtiraazay xadiidka uu dhahaya hariibun isnaadan macnihiisu wuxuu yahay xadiidkan isnaad ahaan waa hariib matni ahaan laakiin hariib maahan ogow xadiidkan matnigiisu waa mashhuur waa macruuf duruq badan buu ku yimaadaa waa la yaqaanaa w laakiin sanadkan kitaabka noogu yaalaa hariib ah maalan tusaale aan bixino xadiid ayaa wuxuu ku caan baxay min xadiidi abi hurayra ruwaadda iyo xufaaddu abu hureyray gelinaya nin iyaga ka mid ah marka wuxuu la yimid sanad markaasu wuxuu geliyey xadiidkii ibni cumar xadiidkaas matnigiisa waa mashhuur sooma waa la yaqaanaa abu hureyra laakiin lagu yaqaanaa in ibnu cumar lagu yaqaansa ma jirto waa hariib sanadkan unbay gooni ku tahay ka noocaasoo kale uu yidhaahdaa hariibun isnaadan waxaa la mida hadduu yidhaha hada xadiiun hariibun min hada lwajhina ay isnaadanay la mid tahay waayahay waxaa ka mid a waxyaabaha tirmidi isticmaali doona hada xadiiun mursal mursal musalaxa markaan joogno waxaa lagu tacriifiyaa maa adaafahu taabiciyu ila nabiy sal l slam laakiin tirmidi macnahaas kama wado hadda kitaabkiisa hada xadiiun mursalun markuu leeya ey munqaicunuuba ka wadaa sida badan adhow marka mursalkii ha daydayino ha raraadini culamaaulxadiidna marka mursal bimacna almunqaic waa u isticmaala isaga marka wuxuu aad ugu isticmaalay lafdigan mursalka ah meelo badan wuxuu ku isticmaalay ay munqaic sanadka unbaa meel ka go-an ayb waxaa ka mida mararka qaar wuxuu dhahayaa hada asaxu min daka haadaa kan asaxu min daka asaxu waa afcalu tafdiil soo maaha afcalu tafdiil marka calaa baabihi mau noqonaya mase laysa calaa baabihi ou noqona labadaba waa ku keenaa tirmidi saniiciisa mararka qaar markuu ku yidhaha hada asaxu yani hada asaxu min daka wuxuu ka wadaa kaas kalena waa saxiix laakiin kanaa ka asaxnimo badan ishaarada kuu ku bixinayo waa saxiix laakiin kanaa ka asaxnimo badan saa inuu ka wado waa dhacdaa mararka qaarna wuxuu ka wadaa hada asaxu min daka ay hada saxiixun kanaa saxiix ah kaasna saxiix maahan u jeedan marka hadhow marka hal macno un loo qaadan maayo qaraa-in badan in la feerfeershay noqon meelaha marka shuraaxda in loogu baahanayo kitaabada marka iska dhexgal un maa iyo luqa carabi keliya un in laysaga wadi kara maahan ayb waxaa ka mida mararka qaar wuxuu isticmaalayaa hada asaxu shayin fi hada albaab baabkan kan ugu asaxnimada badan weeyaan kan xadiid buu intou qoru kuleeyahy hada asaxu shayin fi lbaab hada asaxu shayin fi lbaab ma waxaa laga wadaa yani xadiidkan uu tilmaamayo waa saxiix miyou ka wadaana maya kama wado ee baabkan axaadiidta kusoo aroorta ugu roon yahay waay kan saxiixuu noqon karaa daciifna waa noqon karaa laakiin kuwa kaleu ka roon yahay dacfigiisu uu ka dhow yahay waay isilaaxaadka waxaa ka mida nawowina adkaarka waa ku sheegayba taas inaysan taxiix aanay ahayn waxaa ka mida isilaaxaadka uu isticmaalayo hada xadiiun hayru maxfuud mararka qaarba wuxuu dhihi doonaa hada xadiiun hayru maxfuud nuqbatlfikarka maxfuud maxaa la dhihi jirayna muqaabilu shaad waay naam shaadka wixii kasoo horjeedaa maxfuud la dhihi jiray shaadna muxuu ahayn shaad muxuu ahaa sa waa mukhaalafatu lmaqbuuli liman huwa wlaa minhu nin hiqa ah ama maqbuula wuxuu khilaafayaa nin ka owleysan ama xagga tirada ama xagga xifdiga mukhaalafaa jirto nin hiqaa la yimid laakiin dad ka hiqanimo badan waayo cidda uu khilaafay riwaayadiisu waa shaad ta ka soo horjeedo maxfuud ayay ahaan jirtay maxfuud tirmidi marka ma sidaasuu ka wadaa markuu leeyahay hada xadiiun maxfuud hada xadiiun hayru maxfuud markuu leeyahy waa shaad miyuu ka wadaa marka maya wuxuu ka wadaa isaga marka hadda mutlaqu lmukhaalafa waxa weeyaan ninkan khilaafay oo mukhaalafada la yimid inuu hiqo yahay shardi maaha xataa nin daciifa hadduu mukhaalafo keeno xadiidkiisu wuxuu dhahayaa hada xadiiun hayru maxfuud yani qeydkii marka oo maqbuulnimada ama hiqanimada isaga ma isticmaalaya cumuumo isa isticmaala mubaarak fooriga wuxuu rajaxay isaga tacriifkii ibnu xajar uu qaatay tirmidina inuu sidaa ka wado ka dhigay laakiin nuurdiin citri amhilo badanuu keenay nin daciifa oo rag hiqaada khilaafay xadiidkiisana tirmidi uu yidhi hada xadiidun hayru maxfuud oo u isticmaalay isilaaxaadkiisa waxaa ka mid a lafdu lkaraaha ayuu isticmaala baabu karaahati kada karaahada marka wuxuu ka wadaa tanziih mase karaahatu taxriim labadaba waa dhici kartaa shayga isagoo xaaraana inuu karaaha ka cabiro waa suuragal salafkuna waa ka cabiri jireen oo istilaaxan karaahada in la yiraahdo waa wixii aan lagu dambaabaynin haddii la sameeyo aan lagu dambaabaynin laakiin haddii laga tago ajar laga helaayo waa isilaax mutaakhiriintu wataan waxaa ka mid a ee isilaaxaadkiisa ahlura'yi yo ka wadaa ahlura'yi xanafiyado ka wadaa haddii tirmidiga aan ku aragno waa dahaba ahlura'yi kada o kada xanafiyada ujeeda culamaaluxanafiya haddii uu yidhaahdo waqaala asxaabunana yo ka wadaa waa isticmaali doonaa mararka asxaabunaa wuxuu ka wadaa ahlu xadiid se madhab gaara kama wado laa shaafici walaa axmed bin xambal walaa kama wado ahlu xadiidkuu ka wada waxaa aad kitaabkiisa uga muuqato aqwaasha fiqigay culammada ku kala tageenna waa keenaa a'immada uu aad u keena waxaa ka mid ah a'imat lfiqhi sida sufyaan thawri awsaaci isxaaq bnu raahuya imaam abu xaniifa imaam shaafici imaam malik axmed bin xambal wahaakada a'imadii fiqhiga afartan keliya kuma koobnaadee kuwa kale xataa waa keenaa sida thawri iyo awsaaci iyo leyth iyo kalena wou keenaa naam istilaaxaadka marka waxa ugu muhiimsan oo aada noogu soo noqnoqon doono kuwaasay noqon doonaan ahamu tabacaati alkitaab baxdi kale wuxuu yahay kitaabkan waa la daabacay yani tabacaadka kitaabka kuwa ugu muhiimsani maxay noqonayaan ardaygu waa u baahan yaha inu wax ka ogaado kitaabkan dabcada dabacaadkiisa qadiimka waxaa ka mid ahayd adabca alhindiya waxaa lagu daabacay dihli dihli marka waa caasimadda hindiya hadda new delhi ayb dihli ayaa lagu daabacay marar badan kun laba boqol lixdan iyo sagaalka hijiriyada la daabacay waxaa la daabacay kun laba boqol toddobaatanki kun saddex boqol labaatan iyo sideedii laknona waa lagu daabacay lakno waa bila hindiya meel kamida lakno culuma kasoo bixi jirtay cabdulxay laknawi ayaa ka mid ahaa laknona waa lagu daabacay kun saddex boqol iyo tobanki hijiriyada kun saddex boqol toddobiyo tobankii waa lagu daabacay dabcada labaad ee taas xigtay waxay ahayd dabcat boolaaq boolaaq waa qaahiray ku taallaa dabcat boolaaq iyada kun laba boqol sagaashan iyo labadiyaa la daabacay taqriiban waqti aada u dheer waa boqol iyo konton sano taqriiban boqol iyo konton sano wax yar ka dhiman kun laba boqol sagaashan iyo labadii baa la daabacay boolaaqna waxay ahayd caalamulcarabi madbacaddii ugu horeysay yay ahayd boolaaqna waa la yihaha almadbaca alamiiriyana waa la yihaha almadbaca alamiiriyana waa la dhaha haddaa aragta almadbaca alamiiriya iyo boolaaq isku mid waa makiinadihii ugu horeeyey oy isticmaaleen waxaan ku arkay almaktaba aliskandariya almaktaba aliskandariya waxay u dhigeen matxaf ahaan taariikh ahaanay u dhigeen makiinado qadiima oo waaweyn oo yani aada u duqoobay waaye almadbaca alamiiriyana waa la dha boolaaqna waa la yidhaahdaa iyadaas marka culamo badana wax ku taxqiijin jirtay meeshaas oo awal madbaca oo waxay ahayd dibaaca carabiya samayso caalamulcarabi ka samayso ayb labadan dabca marka dabca alhindiya iyo boolaaq laba dabco hadda naadir iska noqday waay hadda waxaa laga yaabaa un culummo wagteed inuu yaalla maahane wax suuqa iyo laga soo helayo hadda maahan culummadana aaday u iibsataa kaas oo kale dadka wax taxqiijiye iyo ay aad u isticmaalo ayb waxaa kitaabkan dabceeyey oo taxqiijiyey axmed shaakir sunanu tirmidiga xogaa tacliiqaadna waa u yeelay ma dhammaystirin kadib waxaa haddana taxqiijiyey maxamed fuaad cabdulbaaqi kadib waxaa taxqiijiyey ibrahim ibraahim catwa cawad iyagaa marka taxqiiqaadkooda waxaa soo dabceeyo soo saaray madbacad mustafa albaabi alxalabi masara iyagana lagu daabacay dabcada kale la xusi karaa waxay tahay dabca daari lgarb waa midda uu taxqiijiyey bashaar cawaad macruuf bashaar cawaad macruuf waa ciraaqi kutubtan turaadka carabiga nin aad u taxqiijiyo waayo makhduudaadka iyo waxyaabahaasna aad u yaqaano abcatu daari lgarbi waay taas waa mabuuc kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdiyaa la daabacay dabcatu daari sidiiq yaa ka mida daari sidiiq waa waxaa cinaayo siiyey cisaam haadi waxaa jirta iyadana dabcat jamciyat lmiknaz uma marka kitaabka waxaa kaloo la daabacay dabcada arisaala alcaalamiya risaala alcaalamiya marka shucayb arnauda ka shaqeeyey waa midaan waa tan weyaan taxqiiqaadna waa saaray xadiitana waa takhriijiyey xadiitana wuu taxqiijiyey min xayu asixatu wadacf ayb waa dabca iyadana aad aad looga shaqeeyey oo makhduudaad badan iyo usuul badanna waa u laabtay shucayb arnauud dabcada kale ugu dambaysa waxay tahay dabcat daari tasiil ayb daari tasiilka iyaguna markaa khidmo badan ay ka shaqeeyeen dabcan ninbaa camal bashari ah maadaama wax walba ay iska yihiin nin walbaa ninkii ka horeeyey wuxuu isleeyahay aad bal ka roonaatid meelihii isaga xoogaa uu gaabida ka muujiyey adiga bal hagaaji waa isdhammaystirayaan marka kulligood juhuud iska milaysa waaye daar taasiilka marka dabcada ugu fiican weeyaan baa la dhihi karaa khidmo aad u fiicanayna ka qabteen kitaabka inta ay makhduudaad ictimaadeen qoladan waa ictimaaday oo risaala alcaalamiya iyo ka badanba haddana yacni waxay keeneen saqadaad aada u badan qoladan daaru taasiilka saqdi aad u badanoo dabcadan ka dhacay ayay keeneen oo weliba yacnii dabcadan aanay ku baraarugin marka waxaan samaynaynaa innaga si looga faa'iideysto oo kitaabkuna uu u noqdo kitaab annaga lafteenna muqaabalo uu noogu noqdo aniga kanaan ka akrinaya risaala alcaalamiya qof uun ardada ka midana haddii uu haysto daaru tasiilkana way fiican tahay wixii marka furuuqa meeshaasaan ka sheegsheegaynaan haddii daarulgarbi qof haysto la helayana kasii fiican ah midii bashaar cawaadna qof haysto haddii uu jirana waa kitaabku kulamaa dabacaadkiisu kala duwan tahay kulamaa naskii oo saxan la helo dadku marka dabacaad iyo laga hadlaa waxay u haystaan wax iska idaafiyaad iska ah idaafiyaad maahan sideeda taxqiiq marka laga hadlaayo taxqiiqa dadka gobol waxay u haystaan waxyaabahan hoos looga qoro oo yacnii tacliiqaadka hoos lagu qoro oo la yidhaahdo xadiidku wuxuu ku jiraa meel hiblaaye waa saxiix waa daciif kaasay taxqiiq u haystaan taxqiiqa dhabta laakiin waxa uu yahay marka hore kitaabkan sidii mu'alifkiisii u alifay inuu kuu soo gaaro bal horta tirmidi sida uu kitaabka u qoray in loo soo dhoweeyo uu noo soo gaaro anaga markii taas la taxqiijiyo la helo ayaa waxaan kale la gaari karaan marka dabacaadka ka hadalkoodu waxa weeyaan kitaabkii tirmidi sidii uu u qoray bal mau haynaa waa taas un muhiimka ayb dabcadaas marka daaru taasiilku aaday ugu dadaaleen waana ka shaqeeyeen iyadaas marka iyo risaala alcaalamiya iyo daarulgarbiga saddexdaasa aad ugu roonroon ayb intaas marka waxaan uga baxaynaa kitaabka muqadamo kitaabka tacriifkiisa ku saabsan casharka dambe berri xoogaa yar waxaan ka bilaabaynaa tarjamada imaamu tirmidi yaan wax yar toban daqiiqa meelahaas ka hadlaynaa kadibna kitaabkan hore usii gelaynaa in sha allah hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm cla nabiyina muxamed